Magaalada Boydhawerr laakiin gabagabay doodwadaag ka saabsanay xoojowga isdhaqgalka iyo daafurnaanta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo shacabshe kulankii walibaa ku qayb galay wasiire guddoonka gobolka Baayokan degmada Boydhabo iyo qeybaha shalduunga bulshada kaasuna su-aalo ku weydiiyey intiisu dareeriyay mas-uuliyiin shalduunga xanakumada ku qaybgaliyaalka kulanka doodwadaaga ayaanan koreyn ku hadli muhiimadda uusan lahay doodwadaagan dhinaca kiisha iyo shacabkaba marka waliba hortantu ku dhee isfahan oo dowladda iyone bulshadii eh waa xuquuq iyo layin ini iyo mas-uuliyiintooda xisaabtamaan walaajeer ogaadaan bedelkii social media le farmilaniska gudbii fadi ee waqtiga cariiriyo walbadan ma sheego kore ee muhiimadee waliba aha horta wasaaradan mahadnaqee geeka wali farxadnin ah ini doodwadaagi maalinta saddexaad una roogna oo maalinba maalinta kusii damba mas-uuliyiintii la codsaday laha ka casuumay oo su-aalo qurux badanoo dhalinyarada qalbiyadii kuguuxeena in la weydiiyo meelraylkujaahilbiwalaayqolbishokjarante iyada farxad gaar inaynka eta wasaaradda arrimaha gudahanana si gooni ayaa mahadbilirkan kajeediyaan wasiir cabdulaahi xaaji xasan umanuur iyo agaasimaha wasaaradda musraf sheekh cabdilaahi dhammaantu iyada umahadsanyiin dabcan wali dareemo korna ini wasaaradda dad oo walaan khubaran ah ini geelka hogaanshahayan ya dareemo korna wali sii codsadaana ini kulamada noocan ina niinbadi wadanka boqolkiiba toddobaatan shan dhalinyaro hantiyo badannana dee baagamuundu shaqalaana haysata weyliin baahanya marka arrimoon oo kale walbadana ku faa'iideen su-aalo badan oo way jartay han lis weydiyaay mas-uuliyiintanana umahanagaana sida quruxdo badan dee dad unkushaafiya in walaayo lu weydi iyo oo weliba andhirfaane sidadnimo iyo dowladnimo iyo unkujawaabeenka mahadnagaan kulamada noocan wali cosdaana marka in la sii badi agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dibheshiisiyiinta koonfur galbeed mustafa cabdulaahi xasan yaa faahfaahin ku bi kulanka dadwadaag ee uu sataa gabagaboobay
wasaaradda oo arrimaha gudaha wasiirshe iyo guddoomiyaha gobolka baay saaslamid ee weynbaa hanin xaadire oo shacabka la codsan wasiirka howlaha guud wasaaradda howlaha guud oo wasiirshe wasiirninkoy shacabka walbadan sheegay oo waanayoona ka faa'iidaysadeen saas lamid ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada oo koonfur galbeed oo siina saas oo kale qayb kahay martida oo la martiqaaday oo shacabkana codsadeen wasaaraddaasi iyo wasaaradda biyaha iyo tamarta wasiir shamsiinninkooy oo siina si wanaagsan qayb qaaday la qabay waxyaabo badan lagu ogayn waxyaabo badan lagu taasi dhanba lagu wada hadlay saasalamid ee dadkoyba codsadeen ah wasaaradda dhallinyarada iyo sportiska wasiirsha usilinin kukoy salamid gudoomiyaha degmada berdaale usiinin wal codsaday gudoomiyaha degmada berdaale maadaama baydhowroogi unayna casuumni intiisa qayb ahaada barnaamijku salamid wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka oo inta badan dadka qayb gala dhalinyaro iyo hanraab badan ayayuna codsadeen wasaaradda yaana geeka koyti guud ahaan shacabka wayba dareemeena ilbaxnimo kalsooni iyo isku soo dhawaansho iyo dowladdeeda way rajeena insha allah siday codsanba shacabka intii barnaamijku joogtay doona kulankan dadwadaaga osi rasmi uu saaxiri wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya yana dareeriyay muddo sidda maalin ee